khilaafkii kale ahaa sekadii halkii ay ku waajibeen ma laga rari karaa mise lagama rari karo marka haddii lagama rari karo oo qowlkii raajix ahaaya waxaa laga maarmaana maaliga ama naayibkiisu inuu dee gaadho halkii maalku joogay haddii la yidhaaho waa la rari karaan halku joogaabuu ku bixinayo wey wa tajibu fi lxaali can ilghaayibi in qadara calayhi wa ilaa haddii kale oo aanu karin masalan waddadii baanu mari karayn warkiisi baanu hayn fakamaqsuubin maalkii la dhacay oo kale ayuu la mid yahay oo tajibu fil adhari ah iyo muqaabilkiisa oo inaanay ka waajibaynin wadaynu daynkii in kaana maashiyatan hadduu yahay xoolo aw kayra laaziman ama midaan laazimayn kamaali kitaabatinba weeyaan falaa zakaata aw cardan aw naqdan bu ahday fakada fi lqadiimi qadiimna waa sidaa wa fi ljadiidi jadiid waxa aday in kaana xaalan hadduu maalkaasi xaallo yahay oo watacadara akhduhu qaadashadiisu ay suurtageli weyda licsaarin caydow iyo wakayri wixii kula mida fakamaqsuubin ayuu la mid yahay wain tayasara haddii uu fudaadana wajaba tasgiyatu fi lxaali waktigaaba in la zakeeya ayaa waajiba oo mu'ajaran buu ahaaday falmadhabu anahu kamaqsuubin weeye wa qiila waxa la yajibu dafcuhaa in la dhiiba ayaa waajiba qabla qabdihi intaan gacantaba aan kusoo dhigin waxau leeyahay sheekhu daynkii qofka ka maqnaa haddii uu meeshe yahay xoolo aan li tijaar ahayn masalan afartan laxaad ayuu amaahiyeeba nin ama daynku kayra laazim buu ahday mid aan laazimin waa maal kitaabo addoon uu yidhi haddaad intaa la kaalaydo xor baa tahay falaa zakaata fiihi zaka ma ahaaninoo maashiyadii waxaa leeyahy cillatu zaka waxa namaa iyo koror wax dimo ku sugana koror male kan kalena dee laazimba maaha oo xagga addoonka ayaa daynta kitaabadu waa cuquudda yani la yidhaahdo laazimun min arafin wajaaz min arafin oo xagga sayidka waa ka laazim xaggiisa waa ka jaa-is oo xilligu doonaabu ka bixi karaa laazim min araf wa jaa-is min araf cuquudda qaarna waxaa laazimu darafeyn qaarna jaa-isu darafeyn baa la haddaynu buyuuc gaadna waynu ka hadli doono insha allah amaa wuxuu ahaaday cardi alaab tijaaro ama lacag bay ahayd fakadaa sidaas oo kale ayaan zaka loogu lahayn fi lqadiim maxaa yeele wax milkii oo xaqiiqo uu ku leeyahay ma jira buu leeyahay oo dayntii mukaatabka unbuu shabahaya qadiim jadiid baa wuxuu leeyahay hadduu maalkaasi xaalo yahay oo wax wakti aan dayn aan wakti loo qabtay aanu ahayn soo qaadashadiisina ay suurtogeli weyday oo waa maxay qofkii lagu lahaaba cayda iyo wakayrihi kayrkaa camsaarku waxa weeye qofkii baa warwareejinay oon iska bixin ama waa maqan yahayba faka maqsuubin maqsuub ayuunbuu la mid yahay maal la dhacay oo kaleo waa ka waajibaysaa zakadii fil adhare haddaan qabanno laakiin ilaa inta uu ka xasilayo bixinteedu waajib maaha weeye haddii uu fududaado haddaba watacadara akhduu baynu nidhi haddii uu fududaado qaadashadiisa oo masalan nin xoola haysta oo jooga oo dhiibaya ayuu ku leeyahay wajaba tasgiyatu fi lxaal inuu markaaba zakeeya ayaa waajib ku ah maxaa yeele xilli walba dee inuu soo qaato waa karaya wuxuu la mid yahay maal uu meel dhigtay oo kale ayuu la mid yahay ow mu'ajalan ama wuxuu aday maalkaasi maal mu'ajalan oo muddo loo qabtay madhab waxa weeye anahu ka maqsuubin waa maqsuub oo kale labadii qowl ayaa lagu leeyahay kuma waajibaysa iyo waa ku waajibaysa qiil baa wuxuu leeyahay maya yajibu dafca qabla qabdi marka qiil baa isagu wuxuu leeyahay yajibu dafcuhaa qabla qabdi mar hadduu muajal yahay waxa waajiba inuu dhiibo inta aanu gacantaba ku dhigin ee aanu xaaloobin een waktigii soo gelin maxaa yeele dee maalkii maqnaa ee la keeni karayay buu la mid yahay maxaa yeele wuxuu leeyahay wax kaloo dee muddadan aan dhammaan aho ka hor taagani ma jiro markaa waktigaaba uu bixinaya walaa yamnacu ma diidaya addaynu daynkii wujuubahaa zakada waajibitaankeedii fii adhari alaqwaali aqwaasha ka ugu xooga badan haddaan qabanno wa haalidu ka saddexaad yamnacu waa diidayaa fi lmaali lbaatini maalkii baatinkaha wahuwa anaqdu waalcardu waa lacagta iyo alaabta tijaarada fa cala alawali ka hore haddaan ku soconno low xujira calayhi haddii la xajriyo tasarufkii laga mamnuuco lidaynin dayn ku sugan daraaddeed fa xaala alxawlu xawlkii u soo wareegay fi lxajri isagoo tasarufkii laga mamnuucay faka maqsuubin maa la dhacay oo kale ayuu la mid yahay waxa uu leeyahay sheekhu mad ma manciyo daynku waajibka sekada qofki hadduu maal leeyahay waxoogay daynana lagu leeyahay dayntaa lagu leeyahay sekada kama mamnuucdo ama daynkaasi xaalahaada ama yuu ahaan wuxuu haysta ha la jiisayaad ama yaanu la jiisayaan ilaahay ha u sugnaadisiya saka oo kaliya kafaariyo nadari ama yaanu sugnaan fii adhari alaqwaal yacni aqwaasha keeda ugu daahirsan maxaa yeelay adilada dee waajibin sekada ayaa idlaaqday qofkiina waxaa la leeyahay wuxuu milkisan yahay nisaab uu ku tasarufi karayo masalan waxa way ninkii shan halaad buu leeyahay shan iyo wax ka badan oo daynana waa lagu leeyahay yani waa taa markaa ma mancinayo dayntaa lagu leeyahay waajibitaankiisaga fii adhar alaqwaal wa haalituka saddexaad bimacnaa qowlka saddexaad yani yani qaabka noocaasa imika inoogu horeysa laakiin kitaabku wuu isticmaalaa masalan meeshiibaa dhowr qowl baa ku jira marka qowl laguu sheego mid baa muqaabilkiisa oo isaga un kasoo hor jeeda marka wathaalitdka saddexaad wuxuu noqonayaa ka aan labadoodaa iska hor jeedan midnaba aan ahayn ilaa fii adhar alaqwaal taanigu wuxuu leeyahay ilan laa yamnacu dayn wujuuha fil adhari buynu yidhi ka ka hor jeeda wuxuu leeyahay yamnacu may waa diidayaa wathaalitu ka saddexaad markaa qowlka saddexaad ee masalada ku jira waxa weeye yamnacu fi lmaali lbaatini maalka baatinka ah waa diidayaa hadduu maalku baatin yahay waa diidaya maalka baatinkiina waxa waa naqdiga dahabka ay fudbada lacagta iyo rikaasga iyo cardiga ardi tijaaraha laakiin maalka daahirka ah ma mancinayo waa maashiyada maalka daahirkin waa maashiyada iyo zaraca iyo midhaha iyo macdinta maalkaa zakawiga ayaa waxaa loo qaybiyaa baatin iyo daahir marka almaalu albaatin waa lacagta iyo rikaasga iyo alaabta tijaarada waalmaalu aldaahir waa almaashiya wazuruuc watimaar waalmacdin maxaa u kala farqiya waxay leeyihiin daahir waxaa la yidhaha maalka isagu naf ahaantiisa u kora ee u kordha ayaa la yidhaahdaa baatinkuna wuxuu u waraa tasaruf lagu tasafayo la wadwado dee tijaarada iyo lacagta iyo yani wadwadid ayay ku kordhaan laakiin masele xoolaha oo kale dee waa wax iyagu iska kordhaya haddaba wuxuu leeyahy qowlka hore adharu laqwaala ee ah daynku inaanu sekada mancin qowlka haddaan ku soconno wuxuu leeyahy low xujira calayhi haddii qofkii tasarufkii laga mamnuuco yani waxa weeye waa xajri waa kitaab dhan oo kitaabuulxajri baa la yidhaahdaa beeca ayuu inoogu iman doonaa waa tamaaman waa mid inaga maqan maanta oo aynaan aqoonin waa maxay dad fara badan oo soconayo miyir qaba ayaa sharci ahaan ku takrifalka xoolahooda laga xidhaa oo masaarifun laga siiya waxaa ka mid a markaa dadkaana labaa loo qaybiyaa qaar tasarufka looga mancinayo lixaqi nafsi nafdiisa daraadii iyo qaar lixaqi lgayr loo xajrinayo masalan qaar lixaqi lgayr baa loo xajriyaayo masalan waa qofka dayn lagu leeyahay daynta lagu leeyahay xoolihiisi ka badatay waa la xajrinaya tasarufka xoolahan waa laga mamnuucaya waxaana loo loo sharayaa dee xaqaa dadka kale ku leeyihiin qaarna lixaqi nafsi nafdiisa xaqiisa ayaa loo xajrinayaayo tasarufkii xoolihiisa aanu wanaajinayn oo meelaan habboonayn buu ku bixinaya wuu baabi'inaya maanta yacni haddii lixaqi nafsi la yidhaahdo ummaddeena wax yar ayaa tasarufkooda lagu sii dayn lahaa wax alla waxa xoolahooda qaadiyo sigaar ku dhameeyey haddii sharci jiro inta laga xidho ayuunba carruurta looga masruufi lahaa isagana kun shil inuu meelaha basasa ku raaciyo unbaa laga siin lahaa kolba ya ile waa kan baabiye dabka ku qabtee marka wuxuu leeyahay haddii la xajriyo oo tasarufkii laga manciyo dayn lagu leeyahay dartii ayaa looga manciyey isagoo dabaddaa ka taaganoo xoolii ka xidhan yihiin baa sanadkii usoo wareegay fi lxajri faka maqsuubin wuxuu noqonayaa maalkaasi laga xajiriyey maqsuub oo kale maxaa yeelay isaga iyo maalkiisii de waatana waa la kala hortaagany tasarufkii waa taa loo diiyey ka maqsuubin buu markaa noqonaya walow ijtamaca hadday kulmaan zakaatun iyo wadaynu aadamiyin zake iyo dayn aadami ayaa fii tarikatin ku kulmay qudimat waa la hormarinaya wa fii qowlin addayn baa la hormarinaya wa fii qowlin yastawiyaani qowl wuxuu leeyahy waa sinmaya wuxuu leeyahay masalan qof baa dhintay markaasaa tarikadiisii waxa ku kulmay zake iyo dayn aadami waxoogay buu leeyahay dhowr neef shan halaad buu leeyahay sanadkii waa usoo wareego zakadii waa la doonaya dayn aadamina waa lagu leeyahay wixiina ma wada gaadhayo maxaa la samaynayaa qudimad buli zakada ayaa la hormarinaya walow zakaatulfitri baa dee daynta waa laga hormarinaya maxaa yeelay rasuulku sal wuxu uhi daynullahi axaqu bilqada ilaahay dayntiisa ayaa mudan gudidda welibana waxa loo iilayaa dee waa aadamiyiin iyadu laba dhinac ayaa ayaa laga eegayaa mid weeyaane hortuu dhinac waa ka xaq ilaahay isla markaa haddana dad aadamiyiin oo baahan baa la siinayaa laakiin tan kale iyadu waa xaq aadami oo keliya hun xaq ilaahay baan ku jiray qowl baa isagu wuxuu leeyahy addaynu daynta ayaa la hormarinayaa oo wuxuu leeyahy isagu xuquuqdan aadamiyiintu waxay ku dhisan tahay mudaayaqa ilaahay baa inuu iska cafiyo o iska dhaafo yacni u dhowe tan dadka ha la horumariyo laakiin dee tan lafteeda si aynu sheegayno dee xaq aadami baa isna dhinac kaga tacalluqay oo ilan dad baahan baa dul taagano wixii doonayo faraqa haysta wa fii qowlin yastawiyaani qowl wuxuu leeyahay waa sinmayaan labadoodiio maalkii waa loo qaybinaya un dayntiina bar ha la siiyo zakadiina bar ha lagu bixiyo waalghaniimatu buu hi haniimadii qabla alqismati intaan la qaybin ka hor in ikhtaara alghanimuuna kuwii khaniimisay haddii ay doortaan tamallukaha inay mulkiyaan wamadaa bacdahu xawlun dabadeedna tamallugaa dabadeed uu sanad soo wareego waljamiicu maalka dhammaantiina sinfun zakawiyun sinfi sakooba weeye wabalaqa waanu gaadhay nasiibu kulli shaksin shaksi kasta nasiibkii nasiibu kulli shaksin shaksi kasta nasiibkiisina nisaaban buu gaadhay ow balaqahu lmajmuucu ama isugeyn ayaa gaadhay fii mawdici hubuuti khulda halkii ay khuldada iyo isku darsigu ay ka sugnaatay shuruuddeedii laga helay ayuu dhammaan wada gaadhay wajabad zakaatuha zakadeedii waa waajibaysaa wa ilaa falaa haddii kale ma waajibayso wuxuu yidhi sheekhu masalan ciidan muslimiina baa duulay oo dabeedna khaniima ay soo heleen dagaalkiina waa dhammaaday khaniimadiina waa haystaan haddii ay dadkaa ilan dagaalamay baa lehe arbacatu akhmaaskeedii haddii ay kuwii soo khaniimaystay doortaan inay milkiyaan waar mid walaba waxaad leedahay milki baa la yidhi intii ay milkigaa sameeyeenna sanad baa ka soo wareegay maalku dhammaantii maalkaa ay wada milkiyeenna waa sinfi zakawiya waa masalan waa geel waa waa ari waa lo waa sinfi sakawiya zakooba nasiibka qof kasta uu helayna markay qabsadeen wuxuu gaadhayaa nisaab ama guud ahaan marka khumuska laga saaro ayaa arbacatu akhmaaskooda ayaa nisaab isku gaadhaya waana meel ay khulda ay yacni ka sugan tahay oo khuldadiina ama maashiyata ama keyrkaade waa sugnaatay lawataynu hore usoo marnay wajaba zakaatuha sakadii waajibaysaa sidii maalyaalkii oo kale wa ilaa haddii kale oo shardi shuruuddaa ka mida la waayo oo waa maxay masalan tamallugeedii baanay dooran ama sanad baan u soo wareegin ama sinfi sakawi amahay wax kalea ku jiroon sakaba ka bixin ama nasiibkii qof kasta waa gaari waayey nisaab dhammaantiina waa gaariba waayeyba haddii waxaasoo dhameene falaa zaka kama waajibayso walow astaqahaa hadduu gabadhii meher u siiyo nisaaba saa'imatin xoolo saa'imahoo foofa nisaabkood ayuu siiyey mucayanan oo mucayana lazimahaa zakaatu ayaa ku waajibaya idaa tama xawlun markuu sanad u soo wareegay min alistaaqi xilligaa uu sadaaqa u siiyey waxa uu leeyahay sheekhu hadduu gabadh ninkii meher uga dhiga nisaaba saa'ima afartan adhi ah ayuu uga dhigaysadaa waana mucayano wuxu uhi waa afartanka xeradaa gala ayuu waa u cayinay gabadhii waxa ku waajibaya zekadiisi waa ku waajibaysaa marka uu sanad uga soo wareegay xilligaa sadaaqa iyo meherka loo siiyey sekadii waa ku waajibaysaa ama markaa gabadhi dee hay sarkaan oo gacanta ha ku dhigto ama iyaga ku dhihi milki geedi wuxuu ku sugnaaday caqdiga la caqdiye la meheriya ayuu milkigeeda ku sugnaaday markaa way bixinaysaa walow akraa hadduu kareeyo daaran daar buu arbaca siniina afar sannadood kireeyey biamaaniina dinaaran siddeetan dinaar ayuu ku kireeyey waqabadahaa siddeetankiiba gacantuu ku dhigay fal adharu adhar waxa weeye annahu laa yalzamuhu inaanay ku waajibaynin an yukhrija inuu bixiyo ilaa zakaatu mastaqara ilaa zakaata mastaqara wixii sugnaaday zakadiisa ayuunbaa waajibkaa inuu bixiyo fayukriju wuxuu bixinayaa cinda tamaami sanati اlulaa sanada hore markay dhammaato zakaata cishriin labaatan buu zakadooda bixinaya walitamaami haaniyati ta labaad markay dhammaatana zakaata cishriina labaatan ayuu zakadooda bixinaya lisanatin sano wa cishriina labaatanna lisanatayni laba sano walitamaami haaniya haalitati ta saddexaad dhammaadkeena zakaata arbaciina afartan ayuu zakadooda bixinaya lisanatin sano ayuu sakaynaya wa cishriina labaatanna lihalaati siniina saddex sannadood walitawaami raabicati ta afraad buuxsankeedana zakaata sitiina lixdan sakadood buu bixinayaa lisanatin sano wa cishriina iyo labaatan sakadood liarbacin afar sannadood ayuu taana ka bixinaya wathaani qowlka labaad yukhriju wuxuu bixinayaa litamaami luulaa ta hore buuxsankeeda zakaata hamaaniin siddeetanka zakadoodaba markaa horu wada bixinayaa buu leeyahy waxa uu leeyahay sheekhu hadduu kireeyo daar ayuu afar sannadood iyo siddeetan dirham ku kireeyo waqabadaha gacantaanu ku dhigay gacantaanu ku dhigay masalan kirada sida kitaabu lijaara inoogu imaan doontay insha allah waxaa horta kutubtu ay lagama maarmaan ka dhigtaa inay muddo leedahay oo aanay mutlaq kirada noqonin isla markaa marka muddo la samaysto kiradii waana la soo tacjirin karaa waa la soo dedejin karaa bil walbana waa la kala qaadan karaa waana la dib dhigan karaa laakiin waxa innaga maanta ummadda lagu dhibee cunaa lagu qabtee deebaajiga la leeyahay ee la leeyahay intaasoo kun oo dollar ka bixiya gurigeedaad karaysanaysay ama baqaarka aad karaysanaysay waxaa saasuu ku leeyahay diinta kaasi ma jiro waa dulmi ay dadku samaysteen oo jidaysteen wey aan sharciga meelnaba kaga soo aroorin markaa siddeetankii uu ku kireeyey buu markiiba ka wada qdo gacanta ka wada dhigay adhar waxa weeye buu leeyahay in aanay ku laazimaynin inuu bixiyo ilaa wuxuu milkigiisu ku sugnaaday wuxuu milkigiisu ku sugnaaday ayuunbuu zakadiisa ka bixinayaa waxaa milkigiisu ku sugnaado ayuunbuu zakadiisa bixinayaa maxaa yeelay wixii aanu milkigiisu ku sugnaanini dee wuu dhici karaa had iyo gooraalana ijaarada ama kirada waxaa la ydhaha waxay dhahaan culimadu waa laazimu طarafayn qofka wax kireeyey iyo ka laga kireeyey midna kama bixi karo kama noqon karo mar haddii muddo shan sanaa la kala goostay kama bixi karo hadduu xataa mid kamidi dhinto waariskiisii iyo kii dhexlayabay soo taagaya halkiisii shayga keliya ee ay ku burtaa waxa weeye shaygii la kala kiraysta oo dhinta ama daartii la kala kiraysta oo dunta marka masalan dee daartii baa dumi karta markaasay intii dambe dhici kartaa markaa inteeda dambe waa la celinayaa haddaan la kala qaadanna dee la kala qaadan maayo markaa wuxuu milkigiisu ku sugnaado sanadba intuu milkigiisu ku sugnaado unbuu bixinaya haddaba tii buu inoo misaalinayaa wuxuu yidhi sanadka hore ilay markay afar sannadood ay siddeetan ahayd sanadkiiba waa imisa waa labaatan markaa sanadka hore markuu dhammaado wuxuu bixinaya zakaata cishriin labaatan zakadood oo nisu dinaar maxaa yeelay taasuu dee u dhammaado milkigiisa uu ku sugnaaday sanada labaad wuxuu bixinayaa zakaata cishriin lisana waa tii hore sanadkii hore milkiyey uu zakeeyey ayuu maantana sanadkan labaad zakeynaya wa zakaata cishriin lisanatayn labaatankan uu sanadkan ayana kiradiisa ay milkigiisa uu ku sugnaaday ayuu sanadkan iyo sanadkii hore iyadana ka- ila sanadkii horena gacantuu ku hayey sanadka saddexaad markuu dhammaado wuxuu zakaynayaa afartan hal sano ka bixinayaa waxa weeye waa labadii labaatanee hore uu soo sakeeyey labaatankan uu sanadkan kiradiisa ay u sugnaato u milkeeyana saddex sannadood oo lab- sanadkan imika iyo labadii sanee ka horreeyey ayuu iyadana zakaynaya sanadka afraad markuu dhammaado lixdan oo saddexdii sanee hore ah ayuu markaa sanad sakaynaya oo sanadkan ugu dambeeya ilaa saddexdii sa- eh, labadii sanee horeba uu duxeeye labaatanna wuxuu afar sanood buu sakaynayaayo waa ta imika oo dee milkigiisu uu ku sugnaaday had iyo goora markaanay isdhiminna ee saas waa markuu masala ujaradan wax kale ka bixinayey markuu ujarada wax kale ka bixinayo weeye haddii kaloona ujrada iyada unu ka bixinayey way isdhimaysaa laakiin isdhimiddeedaasu iyadu lacagta ama dahabka iyo fidada wax awqaas la yidhahda ma laha wamaa zaada fa bixisaabihi waa kuwa yidhahdaan kudunta yar wixii kordha iyadoo xisaabteedu masalan dee geela waxaynu soo maraynay shan ilaa toban inta udhaxaysa awqaas baa la yidhaahdaa xaggii horun bay raacsantay ariga waxay soo maray afartan inay ugu hooseyso boqol iyo koob iyo labaatan baa ku xigay inta udhaxaysa xagga hore ay raacsanayd awqaas baa la yidhaahdaa waa macfi laakiin ayadu lacagtu ma laha hal shilin hadduu ku kordho hal diinaar hadduu ku kordho mar hadday nisaabkii gaadhay wax alla wixii ku kordhaa kuwaa buta xisaabihi afartankii un baa loo qaybinayaa oo la odhanayaa diinaar muxuu ka helayaa hadduu diinaar ku kordho nisbadu diinaar afartankii helayay ayuubaa diinaarkaana faslu fii aday zakaatilmaali maalka zakadiisa gudideedii ayuu fasliyaa macnaa waa bixinteedii tajibu zakaatu zakadii waa waajibaysaa cala alfawri deg deg idaa tamakkana marka uu makansaday ee ay u suurto gasho wadaalika kaasina bixuduuri lmaali maalka soo xaadiridiisa iyo wal asnaafi sinfiyadii lahaa ayuu ku imanaya waxa uu leeyahay sheekhu zakadii waa waajibaysaa bimacnaa gudideeda iyo bixinteedu waa cala alfawr waa deg deg in loo bixiya ayaa waajiba maxaa yeelay dadka mustaxiqiinta ee mutay dee xaajadooda iyo dantoodu waxa weeye mid taagan oo aan iyadu dibdhig aan aqbalaynin se waa goorma marka ay calalfawrka ay ku waajibaysaa waa marka ay u suurto gasho ee uu makansado qofku gudashadeedii sidii dee waajibaadka kaleba ay ahaayeen maxaa yeele qofka in lagu mashaqeeyo wax aan u suurto gelaynin waxa weeye isagoo lagu kalifaeyo waxaan u karaynin ee waa marka ay suurtagal u tahay haddaba suurtagalkaasina wuxuu ku imanayaa un laba arrimood bixuduuri ilmaal maalkii oo xaadira oo goobjoog ah iyo wal asnaaf wa xuduuri ilasnaaf sinfiyaalkii mustaxiqiinta ahaa ee mutay oo jooga ama dee ninkii saaciga ahaa ee isagu waaliga ka socday xaggiisa ee loo dhiibayay oo yimaada marka maalkiila jooga dadkii mustaxiqiinta ahaa ama saacigii kii qaadaya ururinayay uu yimaado in si deg dega loo guda ayaa waajiba oo aan la taatiirinin walow waxa u sugnaaday an yu-addiya inuu gudo binafsihi nafdiisa inuu u gudaa ayaa u sugnaatay zakaata almaali albaatin maalkii baatinka zakadiisii wakada aahiri daahirkiina waa kuwa mislu jadiidi jadiid haddaan qabano walahu tawkiilu wakaalashana waa u sugnaatay wasarfu iilid ila limaami imaamka loo wasarfu ila limaam imaamka inuu u ilaana iyadana waa waa u sugan tahay wal adharu adharna waxa weeye anna sarfa ilid ila alimaami imaamka loo iilo ayaa afdalu fadli badan ilaa an yakuuna jaa'iran inuu yahay mid jaa'ira mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu waxa u sugnaaday qofkii zakada bixinayey inuu u gudo oo u bixiyo zakadii nafdiisa isagu yacnii inuu bixiyo oo uu dadkii siiyu nafahaantiisa u gudo ayaa u bannaan welibana waa zakada maalka baatinka oo aynu kusoo tilmaanay inuu yahay lacagaha iyo alaabta tijaarada hirkeeda maalka baatinkaa inuu isagu nafdiisa u gudo oo yacnii uu bixiyo oo isagii uu tafriiqii ku sameeyey iyo gaadhsiinta dadkii mustaxiqiinta ah ayaa u sugnaaday wakada daahiru fi ljadiid daahirna waa kulam isaga maalkii daahirka ahaa ee nicmoolaydii iyo mucasharaadkii iyo macdinkiia inuu isagu bixiyo gudana waa leeyahay filjadiidi haddaan qabanno iyadoo maalka baatinka ayuunbaa looga qiyaasanaya qadiim isagu wuxuu leeyahay me waxaa waajibay in imaamka loo ilo khud min amwaalihim sadaqa ayaa ilaahay yidhi waxaa kaloo u sugnaaday buu yidhi atawkiil inuu wakaasho cid u wakiisho idhaahdo bixiyana ayana waa bannaan tahay maxaa yeelay waa xaq maali ah bixintiisa markaa cid inuu wakaashaa waa bannaanaatay sidii danyaalkii aadamiyiinta kaleba ay u bannaanayd in cid loo wakaashaa wasarfu ila imaam waxaa kaluu leeyahay inuu imaamka iyo madaxweynaha dadka muslimiinta ah inuu isagu naf ahaantiisa ama wakiilkiisa ugu dhiibaa buu leeyahay masaciid adharna waxa weeyaan buu yidhi in yacni loo iilo imaamka ayaa ka fadli badan dee maaligoo naf ahaantiisa ama wakiilkiisa uu dadka mustaxiqiinta aha siiyo waxa ka wanaagsan iyadoo imaamka loo dhiibo maxaa yeelay isaga ayaa dee imaamku aqoon u leh isaga ayaa koobi karaya midda labaad yacni qofka haddii imaamka loo dhiibo adigu beri baad biyaqiinan u noqonaysaa laakiin haddii aad masalan taa nin mustaxiqa baan siinaya oo uu mustaxiqba noqon waayo dimadaadi kuma beri noqonayso ilaa an yakuuna jaa'iran inuu yahay jaa'ir mid markaa isagu daalim ah oo diinta ka weecsan inuu yahay mooyaane ka waxa u fadli badan isagu nafdiisa inuu u qaybiyo oo naf ahaantiisa inuu isagu ku qaybiyo oo dadkii uu kala siiyo ayuu leeyahay maxaa yeelay dee qofku nafdiisa yaqiin buu kaga sugan yahay shaki ayuu kaga sugan yahay ficilka keyrkiina waxa qof kala samaynaya marka adhar baynu nidhe muqaabilu adharku wuxuu leeyahay alafdu waa sarfu ila limaam mutlaqan yacni in imaamka loo dhiibo ayaa fadli badan iyadoon la kala qaadin ama jaa-irhaad ama yuhan qof saddexaad baa jiroole isagu inuu qaybiyaaba mutlaqanba ama imaamku jaa-irada ma yanu ahaanee wanaagsan dee si uu dadka aqaaribta ah iyo jaarka ah iyo dadka oo ugu xaqalah iyo isagu si uu u gaadhsiiyo oo ay ugu noqoto sila iyo sadaqa si ay labadaba ugu noqoto wa tajibu niyatu niyadii waa waajibaysaa oo fayanwi waa niyoonayaa wuxuu markaa niyoonayaa haadaakani fardu zakaati maali maalkayga sakadiisa faralkeedi wey oo fardu sadaqati maali maalkayga sadaqadiisa faralkeedi wey iyo wanaxwimaa labada erey wixii kula mid a walaa yakfii kaafin maayo haadaakani fardu maaliy wakada sadaqatuna waa kulamid fil asaxi asax haddaan qabano walaa yajibu tacyiinu maali maalka in la cayinaana waajib maaha ee walow cayana haddii uu cayino lam yaqa can gayrihi gayrkii ka dhici maayo waxau leeyahay sheekhu niyo ayaa waajibaysa dekadiis oo dee inama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli imri'in maa nawaa camalyaalku waxay ku ansaxaan ama ku kaamil noqdaan sida khilaafkii markaa culimadu binniyaat qof walbana waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyo markaa ictibaartuna waa xagga qalbiga asligeed waxaa lahaa qastu shayin muqtarinan bificlihi waa shay aada u qasadad falkiisana la xidhiid ayaa niyada la yidhaahdaa laakiin fuqad waxaad moodaa inay yar si gaara ay niyada ay usoo qaataan ka wuxuu niyoonaya odhanaya haadaa fardu zakaati maali maalkii iskiisa faralkeedi wey aw fardu sadaqati maali iyo naxwimaa zakaata maali mafruuda sadaqata mafruuda awil waajiba ayuu odhanaya taas ayaa ku tusinaysa laakiin makaafe iyo hadaa fardu maali maalkayga faralkiisi weeye maxaa yeelay nadar iyo kafaaraba waa dee ereygaasi waa ku dumoobaya wakada sadaqa sadaqatu maali ayana ma ku filnaa fil asl haddaan qaban maxaa yeelay sadaqadu dee ta sunnaha ana way ku dhacdaa taaniga wuxuu leeyahay asaxa ka soo horjeeda waa iskaga filan yahay maxaa yeelay zakada ay asligeed waxaa lahaa qastu shayin muqtarinan bificlihi waa shay aada u qasadood falkiisana la xidhiirto ayaa iyada la yidhaahda laakiin fuqad waxaad moodaa inay yar si gaara ay niyada ay usoo qaataan ka wuxuu niyoonaya odhanaya hadaa fardu zakaati maali maalka iskiisa faralkeed wey aw fardu sadaqati maali iyo naxwimaa zakaata maali mafruuda sadaqata mafruuda aw ilwaajiba ayuu odhanaya taas ayaa ku tusinaysa laakiin makaafe iyo hadaa fardu maali maalkayga faralkiisi weeye maxaa yeelay nadar iyo kafaaraba waa dee ereygaasi waa ku dumoobaya wakada sadaqa sadaqatu maali ayana ma ku filnaa fil asl haddaan qaban maxaa yeelay sadaqadu dee ta sunnaha ana way ku dhacdaa taaniga wuxuu leeyahay asaxa ka soo horjeeda waa iskaga filan yahay maxaa yeelay zakada ayay markaa ugu muuqaal oo dee qur-aanka markaa zekada ayuu goosaa khud min amwaalihim sadaqa inama asadaqaatu lilfuqaraa saasu baa loo isticmaala kaa way iska filantay buu leeyahay mana waajibayo niyada marka uu qofku niyanayo tacyiinulmaal maalkan laga bixinayo xaggiisa markuu bixinayo inuu niyeeyaa waxba iyada waajib maa maxaa yeelay wax ujeedada isku khilaafaysa ayaan jirin ee haddii uu cayino buu yidhi hadduu cayino oo u yidhaahda neefkaa waxaan ka bixiyey maalka lam yaqa can gayrihi gayrkii ka dhici maayo oo masalan hadduu ninku wada leeyahay afartan neef oo ari ah iyo shan halaad buu leeyahay mid walba saw neef ariga laguma lahayn wuxuu yidhi neefka ariga waxaan ka bixiyey geelaygii waa geeli mesha waa madhayba midhba kama joogo shantii neef marka arigii ka noqon mayso oo arigii markaa dee haddaba xagga ariga waha loo bedelo kama noqonayso ee waa inuu arigina mid kale ka bixiya wayalzamu lwaliya weliga waxaa ku laazimay anniyatu niyo idaa akhraja markuu bixiyo zakaata sabiy walmajnuun sabiga iyo majnuunka zekadooda markuu bixiyo inuu niyeeya ayaa waajiba watakfii waxaa waa kaafiyaysaa niyat lmuwakili muwakilka niyadiisu cinda sarfi markuu u dhiibayo ila wakiili wakiilka fida saxi haddaan qabana waa ku filantay walafdalu la an yawiya lwakiilu waa inuu niyeeyaa cinda tafriiqi marka uu qaybinayana waa inuu niyeeyaa ayadoo noqode waxa uu leeyahay weliga waxaa ku laazimaysaa anniya niye ayaa ku waajibaysaa marka uu bixinayo zekada ilmihii yaraa iyo kii walaykiisa fiihaayo marka maxaa yeelay niyadu waxay leeyiin waa shay waajib ah maaligii iyo kii xoolahan lahaana niyadii waa ka suurtogeli weyde weligii ayaa isa soo taagaya halkiisii markaa oo niyadii uga naayib noqonaya siduu bixintii xoolahaba uga naayib noqday haddii markaa waxay leeyihiin uu weligii niyo la-aan iska bixiyo zaka ma noqonayo magdhow baana lagu leeyahay masala markaasa yani fuqahadu markaa waxaad arkaysaa yani inay yani niyada si yaroo gaara ay isaga wataan ay usoo qaataan masala xagga rabadaanta oo kale ayaa culimada markaa talafudka iyo niyada laadhaha lagu hadlo de waxay leeyiin haddii masalan uu intii odhan waayo oo nawitu sooma qadantii oo kale masala hadduu odhan waayo oo uu ka seexdo amaba markuu masalan dee cuntada cunayay oo intii niyadda gelin waayo muu niyeynin bay leeyihiin laakiin rag badan maxaqi waxay sheegayaan niyadu waa ficilka mar haddaad sooba kacdo suxuuratay de waa taa niyadiiba waa soo kacayo suxuurka weeye niyadiiba kadaalika halkan lafdeeda dee mar hadduu dhiibaba weliga waxaan zake ka dhigayo yani inuu niyadii sarixo yidhaahdo yani waxaan u niyeysanahay sekadii inay tahay haddoo daa inay markaa iska arrin ay markaa culimadu sii adkeeyeen ay tahay marka wuxuu leeyahay sheekhu niyada ninka muwakilka ah markuu masala ninkii maaliga ahaa cid wakaalanayuu leeyahay sekadii qaybiya niyadiisu waa ku filan tahay marka u ilayo wakiilka markuu wakiilkan u ilayo inuu niyeeyo sekadiisii ayaa ku filan oo waxay kaga filan tahay inuu wakiilku markuu mustaxiqiinta u dhiibayo dadka mutin u dhiibayo niyadiisa waxaa kaga filan kaa ninkan wax wakaalanaya markuu wakiilka u dhiibayo uu niyeynayo fil asal haddaan qabano maxaa yeelay oy ugu filantay dee niyadii ayaa laga helay qofkii sekada lagula hadlay qofkii sekada lagula hadlay layihi iska bixiyo maalig ah ayaa niyadii laga helay iyadoo liyo falkiisina la xidhiidhsan oo falkiina ula xidhiidhiyey afdalka iyo see fadliga waxa weeye inuu wakiil kuna niyeeyo cinda tafriiq cala mustaxiqiin marka uu dadka mustaxiqiintaasina isna inuu niyeeyo lilkhuruuji min alkhilaaf si khilaafkaaba aan uga baxno oo asax baynu le taaniga kasoo horjeeda wuxuu leeya laa takfi niyatulmuwakiil waxda ma kaafinayso ee waa inuu wakiilkuna niyeeya markuu isma bixinayo walaw dafaca ila sulطaani sulطaanka haddii uu dhiibo kafat niyatu cindahu niyadii waa kaafinaysaa markuu suldaanka udhiibiyo u niyeeyey fain lam yanwi haddii aanu niyoonin lam yujzi ma gudayo cala saxiixi saxiix haddaan uqmano waina wasulطaan suldaanku haba niyeeye wal asaxu asaxna waa anahu yalzamu suldaana aniya ayaa ku wajibeysa idaa akhada zakaata almumtanic marka uu qaado ninkii diidanaa zakadiisa wa ana niyatahu takfi niyadiisu waana kaafinaysaa wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu zakadii suldaankii u dhiibo niyadaa uu niyeeyey markuu u dhiibayo suldaanka ayaa ku filan walow suldaanku markuu mustaxiqiinta u dhiibayaba yaanu maxaa yeelay dee suldaankani isaga ayaa ka naa-iba dadkii baahnay mustaxiqiinta ahaa markaa udhiibidda loo dhiibo kaa suldaankaa ka naa-ibkii wuxuu ka dhigan yahay iyadoo mustaxiqiintii loo dhiibay mustaxiqiinta iyadoo loo dhibay ayuu ka dhigan yahay sidaa daraaddeed ba waxay dhaheen hadday sekadii ku dhimato hadday sekadii ku dhimato ninkaas suldaanka agtiisa maaligii shay kama waajibayo laakiin wakiilka iyo ayaa iyagu saa khilaafsan saaciga iyo deegtooda ku dhimato dee ninkii waa lagu leeyay haddii aanu niyeynin haddaba maaligii haddaanu niyeynin cinda dafci ila suldaan markuu suldaanka u dhiibayay haddaanu niyeynin lam yujzi cala saxiix ma gudayo wayna wa suldaan suldaanku haba niyo markuu qaybinaye liannahu waxay leeyihiin isagu wuxuu mustaxiqiintibu ka naayib noqday dee in ayaga niyola-aan la siiyaana may gudaynin mustaxiqiinta laftooda in niyola-aan la siiyaa may gudaynin ka ka naayib noqdayna saas leegooye taaniga kasoo horjeeda saxiixa qowlkaas wuxuu le waa niyada suldaanka ayaa ku filan maxaa yeele caadadu dee wuxuu imaamku qaado ee uu asnaafta u kala geeyo siiya dadka mustaxiqiinta waa waa faralkii markaa qariinadaasaa niyada kaga filan asaxna waxa weeyaan buu leeyahy in suldaanka ay ku waajibaysa inuu niyeeya suldaanka niyaa ku waajibaysaa marka uu zakaata almumtanic ninkii diidanaa xoog marka lagaga soo qaado zakada ninkii diidanaa marka xoog lagaga soo qaado ee musaxiqii la siinayo inuu niyeeye ayaa waajiba uu niyeeye inuu ka gudayo yacni niyaabatan canhu kaa uu ka qaaday inuu xaggiisa ka gudayo isagoo ka naa-iba waa inuu niyeeye taanigu wuxuu leeyahay maye suldaanka kumay laasimin niyo la-aanna waa gudaysaa asax wuxuu leeyahy ana niyatahu asax weli waxa weeye wal asaxu ana niyatahu suldaanka tagfi waa kaafinaysaa في الإجزاء جديد ظاهرا وباطنا محيا لأن مقام كيسي فنية تقين ثاني يقول لا يسحق سور جيلان ما كف لما يلقي عيال ليونين مركات تيسا سكري لقوما كافتب يبولي فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه وحوف سليي زكاة الدجين تيلي يوحي لخاحنيي لا يصح ما انصحي تعجيل الزكاة زكاة إلا الدجية على ملك النصاب نسبك ملك يسا إلا بها الرئيسية ما بناه ويجوز قبل الحول لكن سنة كفر وبنات ولا تعجل لعامين لا سنة لو ددجين ما في الأصح حتى قبل ولو ولو هو حوصنا تعجيل الفطرة زكاة الفطر إنه ددجي من أول رمضان رمضان أول كيد وصحيح صحيح لو حوي منعه إلا ددي قبله قبل رمضان وعلشاو ما أنصح اليوم zakada in la dedejiyo calaa milki nisaab nisaabka milkigiisa in laga horraysiyo laga dedejiyo ma bannaano oo masalan ninkii oo boqol dirham leed inuu shan dirham sii bixiyo say saka ugu noqoto markuu nisaabu ku dhammaadee sanadu soo wareego ee ma bannaano oo ma ansaxayso maxaa yeelay dee sababkii wujuubkeeda ayaa la leeyahay waxay ka dhigan tahay iyadoon waxbaban la kala iibsan ninkoo lacagtii iska sii bixiya iyo qofkii oo kafaaro bixiya isagoon yamiinba markaas aan la imanay ayay ka dhigan tahay laakiin waa bannaan tahay buu ihi qabla alxawl qabla tamaami alxawl maalkii xawliga ahaa ee sanadka lahaa in la dedejiya sanadkii intaan u dhammaanin waa bannaan tahay wixii xawlkiisu u guntamay maxaa yeelay cabbaas ayaa rasuulka sala allahu alay slam weydiiyey inuu sadaqadiisa sanadka ka hor dedejiyo waa u rugseeyey dabeed abu daawud iyo tirmidi ayaa wariyey waxaanay ku waajibtay bay zakadu laba sabab nisaab iyo xawl markaa midkood in laga hormariyaa waa bannaan tahay walaa tucajalu licaameyni fi lasax laba sano iyo wax ka sii badan looma dedejinayo maxaa yeelay dee sanadka hore waxa aan ahayn sikadiisu sanadkoodii ma guntamin iyadoo sanadkii guntamin in la dedejiyo la bixiyaana ma banaana oo waxay ka dhigan tahay iyadoo la dedejiyo qofkii oo nisaabkiiba helin ayay ka dhigan tahay walow waxaa sunaay tacjiilu lfitra zakaatulfitriga inuu dedejiyo min awali rabadaan rabadaan awalkeeda markay rabadaan inuu sakaatulfitrigiisii bixiyaa buu leeyahy leanna waxay leey laba sababood bay ku waajibto soomka iyo afurka maxaa midkood in laga horraysiiyaa ayaa banaan saxiixna waxa weeye mancuhu in tacjiilkaa la diiday qablahu qabla ramadaan ramadaan ka hor in shabcaan iyo rajab iyo uu sii bixiyo sakaatulfitrigii lama ogola labadii sababoodba ka hormarin ayaa ku sugan saxiix baynu nidhi muqaabilu saxiix wuxuu leeyahy juuz waa iska banaantahay buu leeyahy maxaa yeelay dee ninkii iska bixinaya oo la hela naftiisana sababa buu leeyahy sabab baa la haya isagii la iska bixinaya baa la haya wa anahu wasaxiixu anahu laa yajuuz ma banaana ikhraaju zakaati tamari midhaha zekadooda in la bixiyaa qaabla buduwi salaaxihi intaanu wanaagooda muuqan karo walal xabbi firigii in la bixiyana qabla ishijaadi intaanu adkaanin wayajuuzu bacdahumaa dabadoodna waa bannaanyahy waxau leeyahay sheekhu wa anahu wa saxiixudaasa u taalla saxiix waxa weeye in aanay bannaanayn zakadii midhaha in la bixiya intaanu wanaagoodii muuqanin salaaxoodii wanaaggoodii intaanu muuqanin ee ay iska adeega yihiin ma bannaana xabigii iyo firigii in la bixi in ayadana la dedejiyana lama ogolo zakadii la bixiyo qabla ishtaadii intaanu adkaanin maxaa yili waajibageedu nin quru ahaayo midhuhu dee waynay idraag ay gaadhaan oo ay salaaxoodii muuqdo markaa lagama hormarin karo qadarkoodiina taxqiiq iyo takhmiintoona loo garan maayo qadarkoodiina xaqiiqa ahaan iyo mala ahaan taxqiiq iyo takhmiin midna loo garan maayo taanigu wuxuu leeyay ma way iska bannaan tahay saxiixa ka soo horjeeda sii sakatulmawaashi iyo lacagihii qabla alxawd saxiixu waxa weeye anahu yajuusu bacduhumaa inay bannaan tahay bacdahuma bacda salaaxi samri washtidaadi alxab intii firigina adkaaday midhihiina uu salaaxoodii muuqday way iska bannaan tahay taanigu ma bannaana buu leeya qadarkii baa laga jaahiliya haddaba wuxuu hi waa shardu ijzaa'i lmucajali kii la dedejiyey gudidiisa shardigiisu waxa weeye baqaaulmaaliki maaliki inuu baaqi ku yahay ahli lwujuub waajibitaankii waa inuu heliyaa ilaa akhiri alxawl ilaa sanadka dhammaantiisa wa kownu lqaabidi kii qaatayna waa inuu yahay fii akhiri alxawl mustaxiqan mid mutay wa qiila waxaa in kharaja can ilistixqaaqi hadduu fii asnaa ilxawli ka baxay lam yujzi lam yujzi ma gudayo walaa yadur waxbana ma yeelayo hinaahu deeqtoonkiisa bizakaati zakada uu ku deeqtoomay waxau leeyahay sheekhu marka haddaba lasii bixiyo sanad shardiga loo eegayo inuu kan mucajalkee la dedejiyey u dhacay zako neefkan la sii bixiyey inuu saka u dhacay uu u guday ijzaa wuquuc baa looga jeeda shaygan mucajalka waa shardu ijzaai lmucajal neefkan la dedejiyey gudidiisa macnaha udhicidiisa sakadii uu dhacu noqday waxaa loo shardiyaa baqaau lmaaliki ahlan lilwujuub ila akhiri alxawl ninkii maaliga ahaa ee bixiyey waa inuu ehel u yahay waajibitaanka ilaa akhiri alxawl ilaa sanadka dhammaadkiisa waa inuu ninkii ehel u yahay maalkana uu sidiisii u joogo hadduu dhinto ama maalkii uu dhinto ama uu iibiyo dee mucajalkii markaa ma gudayo ile wixiiba waa ka ka baxay ninkii midhba logumala sanadka dhammaadkiisii waa kanu ehelba wujuubma midhba ma hayo ama isagiiba meesha ka baxay waxaa kaloo la shardiyaa qaabidka ninkii qaatayna inuu yahay sanadka akhrigiisa mustaxiqan mid mutay waa inuu mid muta yahay hadduu murtadba yahay akhirka sanadkeedii hadduu ridoobaba ama dhintaba madfuucii zaka looma xisaabinay kii la dhiibay ehliyadii ayuu ka baxay qiil baa wuxuu leeyahay haddii uu istixqaaqii ka baxo sanadka dhexdiisa oo masalan markuu dhex ridoobay sadana soo noqday maaligii kama gudayo kii mucajalkaa waxbana ma yeelaya buui kinaahu bizakaati hadduu qani ku noqdo zakadii nin iyo labaa waxoogay zakaa usii dedejiyey intiisi yaran bu iska rorogtay oo ninkiiba maalqabeen buu noqday waxaanu maalqabeenka ku noqdayna waa waxoogay zakaa loo dhiibay wey markaa taasi kama saarayso oo waxa ma yeelayso laakiin hadduu meelo kale wax ka helo ayada waxaa la leeyahy ninkii mustaxiq maaha ha laga soo celiyo baa la leeyahy waidaa lam yaqac marka aanu dhicin almucajalu kii la dedejiyey zakaatan markaanu u dhicin istarada waa soo ceshanaya in kaana haddii ay sharadal istirdaada soo ceshi miduu shardiyey in carada maanicun haddii wax diidaa uu soo dariyo wala saxasax way annahu in qaala hadduu yahay haadihi tani zakaati almucajala faqad oo kale istarada waa soo ceshanaya wa anahu wal asaxu waxa weeye anahu isagu in lam yatacarad haddaan u banbixin litacjiili dedejin walam yaclamhu aanu ogaan alqaabidu kii qaatayna lam yastaridda ma soo ceshanayo wa anahumaa walasaxu anahumaa labadoodii low ikhtalafaa hadday isu khilaafaan fii muhbiti listirdaadi soo ceshiga shaygii sugayey hadday isku khilaafaan sudiqa alqaabidu biyamiinihi waxaa loo rumaynayaa kaa qaatay ayaa daartiisa loogu rumaynaya waxau leeyahay sheekhu markuu neefkii la dedejiyey seke noqon waayo oo siduu ku noqon waaye dee maaligiibaa ayaa ayaan ayaa ehelnimadii ku baaqi noqon waaye ama ninkii la siiyey qaabidka waa mustaxiq noqon waaye waayo neefkii seke waa noqon waaye maxaa la samaynaya istaradda ma soo ceshanay war neefkaygiisi ha yidhahdo markaa iska keen laakiin waa goorma waa hadduu u shardiyey in sharada listirdaada in carada maanicun waa haddii u shardi uhi waar imikaba hadhow waan kaa soo ceshanayaa ogow hadduu maanic yimaado ama aniga maanicigu yimaado ama xaggaaga hadduu maanic ka yimaado oo anigu amaan ehliyada ka baxo ama adigu aad ehliyada ka baxdo yani way helnimada waxaan anagana bixinta aan ehel wahay aadna qaadashada ehel u tahay haddii maan ila maanicu waa kaasi hadduu markii hore kaa u shardiyey u soo ceshanaya shardigii baa lagu camal falaya maxaa yeelay waa maal lagu dhiibay wuxuu qaabidku mudan yahay waktiga soo socda ayuu ugu dhiibay markuu ma markuu soo diriyey wax dee istixqaaqii diidaan ugu soo ceshanayay waxay ka dhigan tahay waa nin aqal kiraystay oo kale oo dabeedna intaad kiradii wada bixisay adoon gelin ba halkiba duun dee waa lacagtay duunisiyo kuma ka dhigan tahay asaxna waxa weeyaan buu ihi haddii uu yidhaahda markuu u dhiibayey haadihi zakaatu zakaati almucajala faqad hadduu yidhaha dadkani waa zakadaydi aan dadejiye soo hormariyey istaradda dee waa soo ceshanaya markaa maxaa yeelay dee tacjiil buu sheegay inay sake u dadejiye ay tahay ayuu sheegay taani wuxuu leey ma soo ceshanaya tadawuc bay iska noqonaysaa waxaa kaloo asaxa haddii aanu u tacarudin oon u banbixin tacjiilka dadejinta haddaanan u banbixin oon u odhan waa zakadaydaan dadejiyey qaabidkana aanu ogaanin ninka qaabidka ah ee qaatayna aanu ogaan lam yasirdi ma soo celinayo tadawuc ayaanu noqonayaa maxaa yeele dee ninkan dhiibay ayaa ku gabood falay inuu ogeysiiye ninkan dabeedna sunun bay ka noqonaysaa asax waxa weeyaan buu leeyahay taaniguna wuu soo ceshanayaa buu leeyahay dee wuxuu ninkani uhaystay inay sake ka noqonayso mar hadday sake ka noqon weyday iska soo ceshada buu leeyahay asax waxaa kaloo weeyaan hadday isku khilaafaan fii muhbit listirdaad soo ceshiga wixii sugaya ayay isku khilaafeen oo waa maxay ninkii maalinka ninkii maalinka ahaa wuxuu yidhi war waataan kuu sheegeen kuwari zakadayda aan dadejiyey weeye war waataan kuuri waa zakada aan dadejiyey hadduu maa cibaado waan kaa soo ceshanayaa waar waad ogeyd markaasuu yihi ma jirto aniga waxba igumaad odhan waa zakaan dadejiyeyo mid kala toona imaad sheegin anigu ma ogeyn bulo kaasa la isku qabtay sudiqa alqaabidu biyamiinihi ninkan qaabidka ah ee qaatay ayaa loogu rumaynaya dhaartiisa lianna alasla cadamu lishtiraaq asalku waa cadamu lishtiraaq inaanu shardiin baa asala inuu ninkan dee waxaana ka soo wareegeyna way isku waafaqeen mar hadday isku waafaqeen ninkan waxaan inuu ka soo wareegay asalku dee waynu sidii uga soo wareegsanaa ugu weye wa mataa habata markuu sugnaado soo ceshii walmucajalu walxaal almucajalu wa mataa habata markuu sugnaado soo ceshii walmucajalu walxaal almucajalu kii la dadejiyeyna taalifun u yahay mid oo dhinsan wajaba damaanuhu in la magdhabaa waajib wala saco asaxna waxa weye ictibaaru qiimatihi in la fiiriyo qiimatiisa yowma alqabd maalintii uu gacanta ku dhigay waana in wajado naaqisaan hadduu helo falaa arsha arshi ma laha waana wala saxo anahu isagu laa yastaribdu ma soo ceshanin ziyaadatan munfasilatan ziyaado ka soocan waxau leeyahay sheekhu markuu sugnaado soo ceshigii soo ceshigii markuu sugmo hadduu shaygii mucajalkee la dadejiyey joogo dee waa isiiyuun ee hadduu dhinsan yahay oo u dhintay shay wajaba damaanuhu in la magdhaba ayaa waajiba hadduu mithli yahayna mithli lagu magdhaba hadduu mutaqawim yahayna kayn mithli iyo mutaqawimna waxay dhahaen mithli maa xasarahu kaynun aw wasnun wajaaza fiihi salam wixii la miiso ama la miisaamo salamna ku banaayay mithli baa la yidhaha oo masaalkii baa lagu magdhabaa waxaan inta ahayna mutaqawim baa la yidhaha qiimaa lagu magdhabaa marka asax waxa weeyaan buu ihi shayga mutaqawimka ah ee la qiimaynayo qiimaha waxaa la fiirinayaa maalintii uu gacanta ku dhigay ayuunbaa qiimihiisa la fiirinayaa wuu qiimuhu marayay maxaa yeele wixii dee intaa ka kordhaa milkiga qaabidka ayuu kusoo kordha ma magdhabayo taani wuxuu leeya me maalintuu dhintay ayuunbaa la qiimeynaya asax waxa weeya haddii uu ninkii maaligahaa helo isagoo naaqisa naqsa arshin masalan neefkii iska weyda oo intii hore la siisin jiray aan ahayn buu helay falaa arsha wax arshiye wax dheeraaduu yeelanayaa ma jiro xaymalkiisa kusoo diray ma magdhabayo asaxna waxa weeye inaanu soo ceshanayn ziyaada munfasila ziyaado soocantay ayadana ma soo ceshanayo masalan neefkii uu siiyey baa u dhalay ninkii odhan maayo neefkiiya wuxuu dhalay ba ii soo celiya neefkiisunbuu kaxaysanaya ziyaadada mufasiradaa ma yeelanayo hayli milkigiisa dee ayay ku- ninka milkigiisa ayay kusoo dirin taanigu wuxuu leeyahy waa ceshanayaa macala asli ayuu markaa soo ceshanaya munfasila baynu dhe dee tii mutasilada ahayd asalkay iska raacaysaa asalkii ayay iska raacaysaayo haddii uu masalan dee u aad u cayil u naaxay war waxbaan ka doonaya dee ma odhanaya waa beer baan geliyey halkaan waxanaan siiyey wa taakhiru zakaati zakadeeda oo la dibdhiga bacda tamakuni intii ay u suurto gashay qofka dabadeed yuujibu damaana magdhow ayuu waajibiyaa wain talifa almaalu maalka haba dhintee ee walow talifa hadduu dhinto qabla tamakuni fala maya ee walow talifa bacdu hadduu barkii dhinto fal adharu adr waxa way annahu yaqrabu inuu magdhabayo qisa maa baqiya waxaa soo haray qaybkiisa inuu bixinayo wey wa in atalafahu hadduu dilo bacda alxawli sanadka kadib wa qabla tamakuni intaan u makansan lam tasqud zakaat sakadii ma dhacayso wuxuu yihi sheekhu zakada oo la dibdhigaa sakada bixinteedii oo la dibdhigaa intay kuu suurto gashay dibada yuutuba damaan waxay kugu waajibinaysaa magdhow ayay kugu waajibiynaysaa inaad magdhowdo ayay kugu waajibinaysaa maalkii la sakaynaya haba dhinto ama haba dilay maxaa yeele isaga ayaa dee gabood faray markuu xaqii dadkii mustaxiqiinta ahaa uu ka xabsiyey oo masalan waxyaalaha wadiicada oo kale lagu magdhabaa waxaa ka mid a insha allahu kitaabada wadiican ku gaari haddii masalan inuu alaab ku dhint uu kula waar alaabtaydiisii oo tira waar waanu yar cajisanay orada berri baan ku siin doonaa caawa loo soo dhaco waa dhakadaada mar haddii aada adigii markaa xilligu u baahnaa aad siin weyday yani tama waa noocaas oo kale haddii uu dhinta buu haddaba maalkii qabla tamakun intii sanadkii usoo wareegay laakiin aanay kuu suurto gelin bixintii gaboodlaan falaa falaa damaana wax gaboodfala baanu qofku samaynin haddii uu laakiin maalka barhkay dhintay sanadka kadib ayaa maalkii barhkii baa dhintay waana qabla tamakun barhkii baa soo hadhay falaa adharu anuu yaqribu qisama baqiya inta soo hadhay qaybkeeda ayay waajibayeen haddii masalan shan halaad qabla tamakun ay ka dhimatay neef baaqiga waxaa lagu leeyahay lax afar loo qaybiyey besh- arbacata akhmaaskeed shan neef oo shan loo qaybiyey afarteed haddii uu dilo buuhi bacda alxawl sanadka kadib haddii maaligii dilo xolii uu da isticmaalo wa qabla tamakuni intaan umakasan lam tasqud izakaatu zakada dhici mayso amaan ilaa tamanku shardigu damaantoy ama waajibitaanku yahay maxaa yeelay islaafkan isaga ayaa ku gabad faray wa hiya zakadii tatacallaqu bilmaali maalkii waxay u tacalluqaa tacalluqa shirkatin shirka tacalluqeed oo kale wa fii qowlin tacalluqa rahni rahanta tacalluqeed oo kale wa fii qowlin bidima qole wuxuu leeyahy dimada ayay ku tacalluqdaa ee falow baacahu hadduu idiye qabla ikhraajiha intaan u bixin faladharu butlaanuhu waa inay ku burayso fii qadriha zakada qadarkeeda wa sixatuhu fi lbaaqi baaqina ay ku ansaxayso waxau leeyahay sheekhu zakadu maalkan ay ka waajibaysa waxay ugu tacalluqdaa tacalluqa shirka yacni ku xidhan ama qaab shirka ahaan oo kale ayay ugu tacalluqdaa oo waxay ka dhigan tahay yacni ama ay tahay inaa adiga iyo mustaxiqiintii maalkii shuraaka ku tihiin oo wada leedihiin oo masalan hadduu ninka maaliki bixinteeda dilo dee imaamkaa xoog uga qaadayey sida xoolihii la wada lahaaba hadday yidhahdaan dadkii mustaxiqiinta ahaa inoo qaybiya oo ay qolo ka midi diido waa la ijbaarinayey mar haddii aan qismada wax darar ah aanay keenaynin sida inoogu iman doonto insha allah alxaqu subxaana kitaab alqisma oo xagga dambe ah markaa sidaa uu dadkaada xoogga ugu qaybinayay markay qaar ka midi diidaan ayuu tanna uga qaadayaa wuxuu ugaga qaadayaa waxay ku banaantahay un baa la yidhi tani masalan xagga rifqi ahaan iyadoo maaliga loo rifqinayo loo waasicinayo waxaan ahayn maalkan wuu ka bixin karaa xamaalkana aynu ka bixi karaa qowl baa isagu wuxuu leeyahay maya tacaluqa rahni waa tacaluqa rahanta oo kale ayay qadarkeedu uga dhigan yihin macnaha waxa weeye tacaluqa rahnina waajibkii waajibkii lagu lahaa maalkan qofka dimadiisa ay saarantahay nisaabkanna waa marhuuno kalu ka dhigan yahay wuxuu u rahman yahay dadka mustaxiqiinta intoodii sida masalan dee rahanta oo kale shaygii marhuun marhuunbihiga ahaa ee la rahan dhigay marka uu ninkii wixii looga rahandhigay uu bixin waayo sidii neef loogu xaraashayey ayaa masalan haddii wixii lagu lahaa haddii la waayo dee loo iibinayo mid kale la keenayo wa fii qowlin bidima qowlo wuxuu leeyahy dumada qofkay saarata cayn